إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan alkataayib ayaa baysay filim lagu soo bandhigayo dagaalkii dhowaan dowladda federaalk looga qabsaday degmada udhigle ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose waxaa magaalada caasimadda ee muqdisho ka soo degay in ka badan boqol dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo ku xidhnaa dalka liibiya canug yar oo ay gaari jirsiiyeen ciidamada dowladda federaalk ayaa ku xanuunsanaya isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay dhulboob ka wadaan xaafado ka tirsan degmada wardhiigle ee magaalada muqdisho beelaha gaaljecel iyo habargedir ayaa geel ku wareejiyey wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose kuwaasi oo loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee furimaha ku sugan warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xalqada toddobiyo tobanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuur iyo alxujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi allaha u naxariistee warka dibaddana dhegaystayaal saaka waxaad ku maqli doontaan in ka badan toban qofood ayaa dhimashaya dhaawac ku noqday shil ka dhacay waqooyiga dalka meksiko إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo talaada taariikhdii jirigan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartii lixdii jiriga dhanka kalena waafaqsan shan iyo labaatanka bisha maarso labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran halka taayib ayaa bayasay filim lagu soo bandhigayo dagaalkii dhowaan dowladda federaalk looga qabsaday degmada udhigle ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada hoose warbixin qodobkaasi ku aadan waa xalkani ka soo jeedinaya cabdalla mukhtaar jeylaani
mu-asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaalka weerarkii dhowaan ka dhacay degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo lagu dilay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka sidoo kalena gacanta lagu dhigay maxaabiis dagaal iyo seenado militari muuqaalkan ayaana soconaya qadar toddoba daqiiqo ah waxaana qaybaha hore ee istaarka lagu arkayaa ciidanka mujaahidiinta oo ku taqadumaya difaacyada ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen agaarka buundada degmada awdhiigle sidoo kale waxaad filimka ku arkaysaa askarta xasan sheekh oo daadsan gudaha xirada waxaana arrinta cajiibka ah ee aad ku arkayso isdaarka ka mid ah askari ka tirsan dowladda oo dhaawacan oo iska dhigaya qof meyd ah balse marka la dul istaago ayuuna indhaha kala qaadaya kadibna waxaa dhammaystiraya dagaalyahan ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin kadib jabkii dowladda federaalk lagu gaarsiiyey degmada awdhigle waxaad muuqaalka ka dheehan kartaa ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya magaalada iyo xarumihii uu ku shaqaynayay maamulkii dowladda federaalka ugu magacaabnaa halkaasi inta aad ku guda jirtid daawashada filimka waxay indhaha u qabanayaan khaniimo aad u fara badan oo laga soo furtay ciidanka dowladda waxayna khaniimada isugu jirtaa hubka noocyadiisa kala duwan sida qoryaha a k b k m r b g iyo qoriga loo yaqaano dhashiikaha rasaas iyo agab kale oo aad u fara badan waxaana goobta lagu soo bandhigayay khaniimada ku sugnaa askar maxaabiis ah oo lagu soo qabtay dagaalka kuwaas oo sheegaya inay gacanta u galeen iyaga iyo dhammaan agabkii xirada u yaalayba xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaceyda nuur xuseen cabdow waaye waxaan ka tirsanahay muddada afar iyo toban oktoobar waxaan ku soo biiriyey laba kun toban iyo afartii hadda waxaa ag fadhiyo raashinkii iyo waxii xerada yiili oo meel laga soo qaaday oo tiradooda la koobi karin hor iyo gadaal iyo yaallo ayaa hadda dhex fadhiya axmed nuur xasan anoo ah ka tirsan ururka shanaad ka tirsan ow dheegle laygu soo qabtay shalay oo sibdii howlgal ka dhacay walaayada iyo xoogga dalka isku qabteen saastay tahay aniga iyo rag kaleba nala qabtay raggii kalena cagoo hore ku fakadeen hubkayna iyo saaniyadayn iyo waxayna dhammayna ay meeshan taagan yihiin sababtoo aa u jeediina umaleha soomaaliya hubkayna waa kanaa gorgor iyo oktoobar say u lahaayeen saaniyadoodii hubkoodi waa kanaa walaayadda hadda madaxa madaxa u baxay maa u jeedin waa kala kacsadeen ayakana kuwii garabkooda alla ka baxay aad iyo aad intii maqashaa maqashay intii maqalna ha maqasho mu'asasada alkataayib ayaa looga bartay baahinta muuqaalada iyo xaqiiqada taalla fagaaraha dagaalka
waxaa magaalada caasimadda ee muqdisho ka soo degayn ka badan boqol dhallinyaro soomaali ah kuwaasuu ku xidhnaa dalka liibiya dhallinyaradan u tahriibayaalla ayaa doonayay inay u gudbaan yurub laakiin waxaa lagu qafaashay dalka liibiya iyagoona gacanta ugu jiray kooxa magafayaal ah mid ka mid a gabdhaha qibta ka haa dhallinyarada dalka dib ugu soo noqday ayaa ka sheekaysay dhibaatooyinkii ay la soo nooleyd iyo dhibaatadii ay badayay helkeeda waxayna sheegtay inay dhibaatooyin kala duwan la kulmeen intii ay tahriibka ku jireen iyadoo sidoo kale sheegtay in la dilay qaar ka mida dadkii iyada la socday oo ay saaxiibadeeda ka mid tahay iyadoo siyaadleysa ayaa waxay fariin u dirtay gabadhan dhammaan waalidiinta soomaaliyeed waxaynugu baaqday in carruurtooda ay ka celiyaan tahriibka sidoo kalena waxay la hadashay dadka ku fikiraya in dalka iskaga tagaan islamarkaana ay tahriib galaan
halkaa saaxiibadii la socotay anigu meydkeedii waan ka dul tallaabsaday aayar baanan iskaga dul tegay waalidiin badan ayaa jira dadkoodiina usoo laabteen rabay laakiin aanan usoo laaban karin oo hadda oo dhintay baan la hadlayaa dhallinyarta maanta aniga iiga dambaysa ee ku fikiraysa tahriib ani maanta hal sano waxaan ku xidhnaa xero magafeeb isla mar ahaantaana waxaan ka tegay hooyaday iyo aabbahay oo aan waxba haysanin halkaas sano wixii guri aan lahayn wixii hanti aan lahayn waa la ii soo iibiyey muddooyinkii dambe waxaa si aada u sii kordhayay dhallinyarada soomaaliyeed ee u tahriibaya dalalka yurub iyagoona halkaasi ka raadinaya shaqo balse in badan oo dhallinyaradaasi ka mid a ayaa ku baxay gacanta kooxa magafayaal ah halka qaarna ay haraad ugu dhinteen dhulka saxraa ah in badan ayaan dhallinyarada looga digay inay u tahriibaan dalalka shisheeye iyagoo adduunya raadis ah waxaana taa beddelkeed loogu baaqay in dalkooda ay joogaan oo ay ka shaqaystaan dhulkooda hooyo canugu yar oo ay gaari jirsiiyeen ciidamada dowladda federaalk ayaa ku xanuunsanaya isbitaal ku yaala magaalada muqdisho sida warka ku faahfaahinaya waryaheena cadnaan xaaji muxsin dhowaan gaari cabdibilaah oo ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay si ula kacaah ku jiirsiyeen canug yar oo toddoba jir ah kaasoo uu soo gaaray dhaawac aad u daran canuga yar oo lagu magacaabo maxamed cabdi maxamed ayaa waxa ay askarta dowladda federaalka gaari ku jiirsiiyeen nawaaxiga saldhigga degmada waaberi ee magaalada muqdisho falkaasi kadib waxaa goobta isaga dhaqaaqay ciidankii dhibaatada geystay ilaa iyo hadda ma jirto cid wax iska weydiisay arrintaas iska daa in gacanta lagu soo dhigo dambiilayaashii dhibka geystaye waalidiinta iyo ehelka maxamed oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda uu wiilkooda ku sugan yahay iyagoo sheegay inaysan helin wax cadaalad ah waxaa dhibanunahni dowladdaa dhibano unahni waxay dhib noo geysatay cunug toddoba jiro annaga waalid unahni ee cabdibilahooda ku dardareen saldhiga waaberi waxaa ka waana cadaalad degmada waaberi saldhiga dalyaha oo jooga cadaalad waa ka waani ilaa kiskaraasitaan nala weemeeriye waarataadna waa silacni cunuga isbitaalna noo yaala waxaa nal lahay baxsada qaliin waa nal lahay wilibkiisa dhinac laga jaraa lagu dhejinaa nalla awood uma hayno aabihiisa bajaajna le waxna awoodino bajaaj kira oo ku wadaayay qaliin waa degdega nalla degdegin waxaan awoodna male isbitaalka kastiirista oo hadda aan ku bixin kastiisa ka waa iska rabaa hadda jistiyaa baxsana nalla waxaan awoodna male cadaalad daraan lagu sameeyo dawlad cadaalad daraan lagu sameeyay ilaahay subxaana qaadirka u jeeda ilaahay subxaana qaadirka u jeeda dhanka qarso cunugeega toddoba jir waay maanta xaaladda uu ku jiro waxaa leedhahaa khaliin anigana waxaan u awooda male isbitaalkii lugtaa bannaanka taalaa lii dhahan isbitaalka ay ugu jiraa maanta qarashka hadda leega rabo lugta hilibkii dhanaa ka dhacay madaxa dhibaa ka gaaray laakiin lugta u daran maanta oo hilibkii dhan bannaanka ka yaalo dhibkaasaa i haysto mana awoodo qarash dadku tulyoonkooda awoodinaa aheen aniga basaa ku noolnaa ilaahay iyo muslimka diriskeenaa ka warhaay cunugeyga waa iga dhiban yahay waxaan u awoodo male isbitaalkaasoo iiga dhex jira maanta qarash shubaa lii dhawaya ma awoodo dowladana saas yeeshay waxay ii qabatay male arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay laba gabdhood ku dileen xaafadda soonike ee degmada hodan ee magaalada muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee ka amar qaata xasan sheekh maxmuud ayaa dhibaato fara badan ku haya bulshada ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay dhulboob ka wadaan xaafado ka tirsan degmada wardhiigle iyo magaalada muqdisho farxaana cali cabdulaahi ayaa ka waramaya maalintii shalay waxaa degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho ka dhacay isku soo baxa ay dadka halkaasi ku dhaqan kaga soo horjeedaan dhulboob ay sheegeen inay kala kulmayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir guddoomiyadda degmada wardhiigley haweeneyda lagu magacaabo saynab xaabsey ayay ku eedeeyeen inay qayb ka tahay mashruucan dhulkooda lagu boobayo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaas ayaa warbaahinta la hadlay iyagoona sheegay inaysan marnaba aqbali doonin arrintaasi annagu ma yeelayno boob ma yeelayno waxda saddexaadna la boobi maa inta dadka degani ay dhiiggu ku jiro ma aqbalina in la boobo mana yeeli doono mana yeelayno cidda doonaysana waxaan leenahay wax kala raadso wax badan aad soo cuntay inti meeshaan gatana wallaahi oo bilaahi oo tallaahi soo ku dhisa lahay waa u joognaa aniga dadka deegaankaan nahay mana ku hoyo kariyo meeshaan mana dhisa kariyo waan la isla joogaa saynab xaabseyna waxaa leenahay in aniga inta gadaasheenna aan marto aan warqad aan qorto ee u qorto gobolka banaadir ee markaas aniga maxaa lahay aad naga tuugaysato ma dhacayso waan laysa joogaa degmadana joogi maysid degmadan waa ka baxaysaa waana ka baxaysaa degmada maamulkane ma joogaysid ma joogid anagaa kula haddaa kaasoo horjeesana cawana kuma hoyanaysid meeshaan ma ahan markii ugu horraysay oo dadka ku nool degmadani ka cawdaan xadgudub ay sheegeen in ay ku hayso dowladda federaalka gaar ahaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo kan degmada wardhiigley muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada muqdisho iyo hareeraheedaba ku soo badanayay arrimaha la xiriira dhulboob ay geysanayaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka beelaha gaaljeceliyaha bergedir ayaa geel ku wareejiyey wilaayadii islaamiga ee shabeellada hoose kuwaasi oo loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee furimaha ku sugan warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa halkaani ka soo jiidanaya cabdisamed cabdulaahi kulan ballaaran oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanada hoostaga magaalada afgooye ayaa waxa ay beelaha gaaljecel iyo sidoo kale habargidir ku wareejiyeen tiro geel neef ah oo way ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku jira min toban neef oo geela iyo beelweynta gaaljecel iyo sidoo kale beelweynta habargidir waxa ay ku wareejiyeen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose si ay sahay ugu noqoto ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku jira wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ugu horeyn suldaan cabdulaahi suule oo ah suldaanka beesha habargidir ee shabeellaha hoose ayaa waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan wuxuu kaga waramay inta geel oo ay ku wareejiyeen mujaahidiinta iyo waxay ugu talagaleen geelan waa geel beesha habargidir ay ugu talagashay in ay la garab istaagto walaalaha mujaahidiinta ee ku jira dagaalka qaybta ka dagaalama haysa meesha la yirahdo gobolka shabeellada hoose oo hadda aad ogeydeen bashaaraadka iyo futuuxaadka sida owdheegle iyo sabiib iyo meesha la yirahdo bariire mujaahidiinta safka hore ku jira ayaan ugu talagalay inaan ku afurino maanta haddii ilaha ilmo marka waa intee neef toban neef oo geela waaye beesha inteed gobolka degto mise wada qabtaan go-aankan mise adiga iyo rag kale unbaa ku ijtihad maye odayaashu aniga odayaasha ayaa guddoonka ayaan leeyahay maana talada odayaasha ayaa iskale gobolka shabeellada hoose ayaga ayaa ku tashaday ayaga ayaa waxay go-aansadeen intaan in ka badan inay bixiyaan intaan waa bilaaw waa hordhac insha allah gadaal ayaa laga arki doonaa jawaabta saxda haddii ilaha idmo sidoo kale waxaynu wareysanay aadan maxamed abuukar oo loo yaqaano aadan geelle isagana ah suldaanka beesha gaaljecel ee shabeellaha hoose wuxuu isagan inooga waramay geela ay mujaahidiinta ku wareejiyeen iyo waxay ugu talagaleen meeshaan niyow ee raggii furmaha joogay ribaadka ku jirayaan maanta soo booqonin la joognaa geelaas aad arkaysaan wadnaa marka weliba waa yarya geelana waa in yaro hordhace intii kalena waa noo dabaysa haddii ilaah idma raggaan rabnaa in ribaadka la wadaagna si ilaahay cadow waaba jibiyey oo u dhamaystir haddii alla idma taa macnaheedu een, ma waxaa weeyaan inaad dagaalka qayb ka tihiin haa haa aad iyo aad sidaan horeba ee, muja- mujaahidiinta bariga afrika aan horeba ay beeshu beeca ula gashay naf iyo maal aan ula garab taagannahay waay waa kaa marka een, meeqa neefaad keenteen maanta annaga maanta toban neef aan keennay oo hordhace haye boqolaal kalena waa noo dabaysa haddii alla idma waa nooga xigtaa haye waa kaa insha allah mana joojin doonno naftayna iyo maalkaan sidaan horeba u ballan qaadnay waa wadaynaa insha allah intaas kadib sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa sheegay inuu ka gudoomay islamarkaana uu ku wareeji doono mujaahidiintii ay ugu talagaleen geelan labaatanka gaaraya
beelweynta gaaljecel ee gobolka shabeellos degto iyo beelweynta habargidir ee degto gobolka shabeellada hoose ayaa isxilqaan sameeyey oo dee mugtay fiirsan waayey ee mugtay inay iska fadhiyaan isxilqaamay ee geelaan ee usoo hadiyey maanta wiilashooda mujaahidiinta ah ee cadowga hortaagan inay ku afuraanay rabaan marka ilaahi subhana watacaala badel khayr qabalaha siiya dadaalka ay muujiyeen ilahi subhana watacaala miisaaska xasanaadka laga soro annagana waa kala wareegni insha allahu tacaala meesha ugu talagaleena waa geen doona Ee, macnaha ciidamada furunta joogad ku ciidamada furunta joogad ku wareejinaysa haa ragga furanta joogan ku wareejin doonaa geelan labaatan uu gaarayaa geel hadda inagu wareejiyeen waa labaatan siday noo sheegeen waa hordhac qabaailadana dee nin kasta waxa weyaan waa isxilqaan ayuu sameynayaa haddee mogtahay qabaa'ilka soomaaliyeed qeyb ayay ka yihiin dadaalka iyo mogtahay dagaalka lagu jira cadowga qeyb ayay ka yihiin xil maalmahan uu dardar ku socdo dagaalada ay ciidanka xarakada shabaabul mujaahidiin kula jiraan shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo sidoo kale dowladda federaalk ayaa qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega koonfurta soomaaliya waxay ciidanka mujaahidiinta ku wareejinayeen tiro geelaasi ay mujaahidiinta sahay uga dhigtaan beelahaasi waxaan ka xusi karnaa oo ugu dambeeyey oo tiro laba goor ah kasoo muuqday warbaahinta beesha xawaadle oo geel ku wareejinaysay ciidanka mujaahidiinta waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddobiyo tobanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuryaal xujraad oo uu jeedinayo sheekh khaalid baadarfi waxaana tarjumada duruusta halkani ka soo jeedinaya walaalkeen maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنكمل معا تأملاتنا waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadkii aan ku samaynaynay hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقد تكلمنا في درسنا السابق darsigii hore waxaan uga soo hadalnay malaha iyo tajasuska darsigeenna kan ahna waxaan uga hadli doonnaa xanta allah wuxuu yidhi ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ومعنى الغيبة micnaha qiibada ama xanta waxa uu yahay in qofka isagoo maqan xumaanta uu leeyahay laga sheekeeyo marka aayaddu waxay leedahay qofkiinna yuusan walaalkiisa oo ka maqan ka sheegin xumaanta uu leeyahay xadiid ka sugan nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaana caddeeyey micnaha xanta abuu hureyra radiallaahu canhu wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka wariyey inuu yidhi ma garanaysaan micnaha xanta markaas bay dhaheen alle iyo rasuulkiisa ayaa garanaya nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xantu waa inaad walaalkaaga ka sheegto wuxuu necab yahay markaas baa la weydiiyey bal ka waran haddii uu leeyahay walaalkayga waxaan ka sheegayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi haddii uu leeyahay waxaad ka sheegtay waad xamatay haddii uusan lahaynna waad ku been abuuratay ku been abuurashada ayaa ka weyn xanta waana inaad qofka ka sheegto wuxuusan ahayn alxaafid ibnu kathiir raximahullah wuxuu ijmac ku soo guuriyey inay xantu xaaraan tahay sidaas darteed dembiga qofka xamanaya walaalkiisa waxaa lagu miithaaliyey isagoo cunaya hilibka walaalkiisa oo meyd ah isku ekaysiintaasna waxaa jirto dhinacyo ay isaga mid tahay marka hore qofka la xamanaya ma oga in qof walaalkii ah uu xamanayo si la mid ah sida meydka aan u ogaan karin cidda hilibkiisa cunaysa marka labaad qofka walaalkii oo nool xamanaya wuxuu ku tuntay xurmadiisa si la mid ah sida qofka cunaya hilibka walaalkii oo meyd ahba uu ugu tuntay xurmada walaalkiisa marka saddexaad xantu waa arrin foolxun marka loo eego fidrada saliimka ah si la mid ah sidaba cunista hilibka qof dhintay ay u tahay wax aad looga yaqyaqsoodo camar ibnulcaas radiallaahu canhu oo rag ay wada socdeen ayay soo mareen neef baqal ah oo dhintay aadna u bararay markaas buu yidhi wallaahi inuu qof cuno bakhtigan oo uu caloosha ka buuxsado ayaa uga wanaagsan inuu cuno hilibka qof muslim ah walciyaadu billaah marka alle wuxuu isku ekaysiinayaa xanta iyo hilibka qof dhintay oo la cuno waxaana isku ekaysiintaas lagu doonayaa in dadka looga fogeeyo xanta oo ah munkar weyn arrimaha ay tahay in qofka muslimka ah uu ku baraarugo waxay tahay marka la jooga xanta inay khalad tahay hadallada ay dadka qaar sheegaan ee ah in xanta uusan dhibsanaynin walaalkiisa qof ayaad arkaysaa markaad ku tidhaahdo war alle ka cabso xanta jooji wuxuu ku dhahayaa walaalkayga iima diidaya inaan wax ka sheego waana khalad warkaas sideedaba xanta si hiskeedah ayay xaaraan u tahay waxaa sidoo kale ay tahay in lagu baraarugo qofka dhahaya walaal cirdigayga wuu kuu bannaan yahay ee waxaad rabta iga sheeg taasi iyaduna ma bannaana al-imaamu nawowi raximahullah arrintan wuxuu ku inkiray kitaabka al adkaar cilladda xanta waa in si hiskeeda ay xaaraan u tahay way kuu bannaan tahay inaad walaalkaaga cafiso marka uu ku xantay ama aad isaga cafis ka dalbato markaad xamatay laakiin in arrinta xanta marmarsiiyo loo raadiya ma ahan wax bannaan ama in qofku uu dhaho ixamo way kuu bannaan tahay waxaasi ma ahan wax sax ah aslanna xanta sideeda ayayba xaaraan u tahay bulshada ay xanta ku dhex faafto waxay noqotaa bulsho faasid ah oo mudan carada allaah maxaa yeelay waa dad aan inkirin oo aan zuulin munkarka dhibaataduse waxay tahay in maanta munkarkaas weyn ee xanta ah uuba dadka dhexdooda ka noqday wax caadi ah oo fadhiyadiiba waxaa lagu qurxiyaa xanta dadka marka xantu ma bannaana waana inaan inkirnaa munkarkaas allah wuxuu yidhi لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فما كانوا ينكرون المنكر عندما يحدث maadaama ay inkiri waayeen munkarka marka uu dhacayo waxay muteysteen carada allaah iyo lacnadiisa walciyaadu billaah allah waxaan weydiisanaynaa inuu nacafiyo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhawna can alfasaadi fi lard إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فلا بد من الإصلاح waa lama huraan inaan islaax la imaanno xantu waa arrin foolxumo badan oo ku dhex faaftay bulshooyinka muslimiinta wax caadi ah ayayna iska noqotay in qofka muslimka ah uu dhegaysto walaalkiisa ama walaashiisa oo la xamanayo arrintaas waa inaan diidnaa waa inaan walaalaheenna ku inkirnaa munkarkaas annaguna aan ka fogaannaa dabcigaas aadka u liita mu'minka dhabta ah waa inuu isagu ka fogaadaa dabcigaas xun dadkana ka reebaa oo uu uga digaa walaalihiisa muslimiinta ah in xanta ay ku dhex faafto sidaas ayay muslimiintu ku helayaan isku dumitaan walaaltinimo iyo jacayl muslimiintana waxay noqonayaan dad ku tilmaaman akhlaaqda wanaagsan oo waxay ka fogaanayaan akhlaaqda teeda xun allah waxaan weydiisanaynaa inuu naga caafiyo akhlaaqda liidata oo ay xantu ka mid tahay waxaan kaloo alla weydiisanaynaa inuu hagaajiyo bulshooyinkeenna quluubteenna acmaasheenna iyo hadalkeennana uu wanaajiyo isaga ayaa taas awoodee mujtamacaatina waan yuslixa quluubana waacmaalana waaqwaalana inahu calaa dalika qadiir wabilijaabati jadiir waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi
العالمين في سورتي النور والنور
halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan in ka badan toban qofood ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay waqooyiga dalka mexico shil gaari ayaa ka dhacay dalka mexico kaasoo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana xilliga uu shilkani dhaacayay gaadhiga saarnaa dad rikaaba oo tiradooda lagu sheegay inay gaarayeen ilaa iyo lix iyo toban qofood halka uu sida gaarka uga dhacay shilkan ayaa gobolka waqooyi ee new of orleon kaasoo waxyar u jira magaalada montreal ee xarunta gobolkaasi dadka ku dhintay shilkan ayaa lagu sheegay labiyo toban qofood halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo afar kale shilkan ayaana yimid kadib markii gaari nooca xamulka qaad uu ku dhacay tog dheer oo ku yaala waddada jambiketa waxaana halka uu gaariga ku dhacay ka kacay dab xooggan oo ku fiday dhammaan kaymiyii halkaasi ku yaalay dalka mexico ayaa labadii biloodii ugu dambeysay martigeliyey shilal waaweyn oo ay ku dhinteen in ka badan konton qofood iyadoona ay ku dhaawacmeen tirooyintaa ka badan warkii subaxnimo ee dhegaystayaal saaki aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa